soomaaliya in badanba waxa waaye ninka ay ka cabsato waa ninkii qori wato oo dariiqa taagan marka maxaa loo arkay inay wax dagaalami karin ay dhib ay yani ay gacmaha iskor saaran yihiin ama dadka mucaaradada fog fog ay raaci karaan waa qolo oo xaraarad iyo aqli iyo garaad iyo sharaf u leh nabadeenta iyo dalka kasoo qaatay ingiriiskii iyo talyaanigii iyo faransiiskii intaba intii joogtay la dagaalameeyey dad hadda loo sheegayo ma aha waddo walba way haqooda ku raadsan karaan waa heli karaan laakiin waa dad hadda ujeedo xagga nabadda waxaana leeyahay in ay sida ugu dhaqsaha badan warkaas codsiga wax laaga qabto haddaba wasaaradda arrimaha gudaha iyo igad waxaan leeyahay ku noqda arrintii qaladka ahayd inaad saxdaan loo baahan yahay xaquuqdii bahweynta beelaha reer shabeelle oo dhan wax laga xusi male waxaan arrinkaas markaasiydan usoo jeedinayna dhammaan egad iyo wasaaradda arrimaha gudaha in ay xadgudub ku sameeyeen xaquuqdii ay ku laheyd beelaha reer shabeel ay ku lahaayeen in ay ku xadgudbeen taas iyadeena waan ka cabanaynaa waxaan u sheegaynaa igad iyo wasaaradda arrimaha gudaha in ay arrinkaas ka fiirsadaan maxaa yeelay nin geed tiriyey oo yaaq ka tegey geedama tirinaa layidhi nin soomaali tiriyey reer shabeellena ka tegey kaas waxaan leenahay annaga aqoon umaba lahaba ummadda soomaaliyeed aqoon u lehen aqoon uma laha beelaha dega oo hiiraan asalkooda meel ay ka soo jeedaan iyo yani waxba ka ogeen waxaan leeyahay marka wiilisha yaryarka oo lasoo diray maaragtay lasoo diray eged iyo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha marka ugu hore waa in ay bartaan beelaha gobolada dega ee ayaga ay mas-uulka ka yihiin beel walba meeshay degto iyo meesha xaquuq ku leedahay marka hore ha barteeno kadib awood qaybsiga ha u yimaadeen ummadda wax u qaybiyaano
waxaa la leeyahay shabeellada dhexe iyo hiiraanaa la dhisaa reer shabeellana waa laga tega war kaas aqli miya aqli ma aha kaas aqli ma aha kaas annaga reer shabeellaan nahay guriga la yidhaahdo ma aragtay burdhiinle iyo inta ka dhexaysa balcad waa degannahay tulooyinaan ku leenahay guryaan ku leenahay waa degannahay beeraan ku leenahay arrintaas waxa laga qabto arrintaas waxaan aga cabanaynaa wasaaradda arrimaha gudaha iyo igad igad intaan u tegey ninka jamaal laleeyahay intaan u tegey oon hor tegay aniga ugaas cabdi kaahaya ah ayuu wuxuu i yidhi warbahay dhaaf waxaas nin mas-uula ma ku hadlaa warbahay dhaaf maxay tahay anaa ugaasa oo ugaasyada reer shabeelle ka mida yaan la hadli waxaan yidhi maaragtay barfesor jamaal waxaan ka mid ahay ugaasyada reer shabeelle xaqii reer shabeellaan doona ayaan idhi markaasuu wuxuu i yidhi maaragtay war iga tag marka waxaas mas-uuliyad ma aha dadnimo ma aha anaga waxaan ka qabaa reer shabeelle xaquuqdoodii in lama soo maasuqaan ka qabaa aniga wasaaradda arrimaha gudaha iyo urur goboleedka igad qaabkii ay wax u qeybiyeen oo arrinta ku saabsan maamulka shabeelle dhexe hiiraan arrintaasna aad iyo aad ayaan u cambaarinayna reer shabeelle waa haddii ilaahay ku diina curudka beesha jarar weyn marka beelaha jarar weyno curudkooda inaan laga tago oo haddii ilaahay ku diin xaquuqdooda lagu tunto wax aan usabri macnaha aan u dulqaadan karna ma aha marka waxaan idin leenahay anigoo ka tirsan dhallinyarta beelaha reer shabeelle haddii aan arrintaas wax laga qabanin oo haddii ilaahay ku diin beesha caalamka ay soo faragelin dowladda soomaaliyeed ay soo faragelin baarlamaanka soomaaliyeed uu soo faragelin arrintan waxa ayaa ka imaan doona caqabad xun leh